asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa xubinteenni murtida maanta waana xubinteenni murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadan doonaa idamka eebe sheekooyinkeennii farada badnaa mid ka mida waana sheekadii haddii eebba idmahayo mucjisada ahayd ee dhex martay nimankii safarka ah waxaa jiray laba nin oo safara ee labada nin ee safarka ah waxay wateen sahay sahayda ay wateeni ninna wuxuu watay waxaan lalmiska loo yaqaano oo lix xaba midna waxa uu watay lalmis kaleento oo isna lix xaba ah adigu sagaal xabo oo lalmisa ayay wateen midna saddex buu lahaa midna waxa uu lahaa lix labadoodii oo isla socdo safarkii isku darsaday ayaa xilliqade la gaadhay nin socdaa u yimid oo socoto ah ninkii socotada ahaa iyo labadoodii ayaa sagaalkii xabee muufadaa isla cunay nin walba saddex xabuu cunay dee mar baa gacanta la geshanayee waana adaabta wax cuniste nin walba markuu saddex xabo cunay oo ay sidaa ku dhammaatay ayaa ninkii safarka ahaa ee sheekada ay ku baxday haddii eebba idmahayo intuu jeebka gacanta geliyey buu sagaal shilin nimankii u dhiibay sagaalkii shilin baa waxaa ka qabtay ninkii nimankan haddii eebba idmahayo labada nin ninkii muufada lahaa ayaa sagaalkii shilin ka qabtay lixda xabee muufada ninkii lahaa sagaalkii shilin qabtay waa uu ka tegey markuu ka tegey ee ay nimankii kala tageen ayay ninkii sagaalka shilin hayey baa wuxuu soo qabtay saddex shilin saddexdii shilin buu wuxuu siiyey ninkii kale ee safarka la ahaa markaasuu yidhi ma yeelahaya inoo qaybiye min afar shilin iyo badh ayaynu leenahay lacagta inoo qaybi qab goroddaa laysla galay haddii gorodda laysla galay maxkamad baa laysla tegey adu maxkamad waatee waa maxkamad odayeed markii maxkamad odayeed laysla tegey maxkamad baadiyaha ahayd yaa lagu yidhi waryaah adiga waxaan ku weydiinay bal war markaasuu yidhi kii waxa weeye lixda xabee lalmiska awatay markaasuu yidhi nimanyo aan idiin warrame nin safaraha waxnala cunay ninkii marka wuxuu noqday buu yidhi safaro waxna garo waxna gado waxna gado waxna garo buu noqday oo dee wixii aan haynana wuu nala cunay si uu yaro farsamo ahoo uu nooga iibsadayna wuu sameeyey waxbuu gartay buu yidhi oo wuu isgartay waa kow sidaa darteed buu lixdii xabee lalmiskaayd anigu aan lahaa yuu saddex ka cunay ninkana saddexdiisi xabee lalmiskaayd wuu cunay saas sagaalka shilin laygu siiyey saasayna ahayd lacagtu ninka saddex shilin baan siiyey maadaama rafiiqayga ahaa ila socda waa uuna diiday saddexdii shilin markaasaa layidhi warya adiga waxbadso waxbeel bay dhashaaye ninka waxba uu kuma lihi waxbadso waxbeel ayay dhashaaye ninkan waxbo kuma lihid taa qalaanqalle ka bax haddii adigu aad iska ninkii safarka kula ahaa ee saaxiibka ah aad wax ugu celinayso dee uga celi waa caali baa layidhi taas oo laba ninoo isla soo rafiiqday baad tihiin wax waad siisan kartaa laakiin ninkan waxba kuguma laha saddex xabo bahalkii asoomaada wedan lalmis haa saddex xabo lalmisaan watay saddexda xabe lalmiska adigu ma cuntay haa ninkan saddexda xabe lalmiska uu cunay yaa lahaa ninkanaa lahaa ninkanuu saddex shilin ma ku siiyey haa maxaad ku diiday saddexda shilin dee waxaan rabay inuu noo qaybiyo waxaa la yidhi waxbadso waxbeel bay dhashaaye adeer ninka waxba kuma lihide orod iska tag xishood kii baa layidhi haddii aad wax siinaysa adigu oo aad nin ninkan ka naxaayo tahay ama wixiisa wax ka siinaya aday gaar kuu tahay in aabow oo arrintaasu ku khusaysaa maahmaahda marka sheekadan hore safaroo waxna garo waxna gado dee wax garo oo maaragta inaad wax noo garato noo garo ee inaad wax gadatana garo oo laba jeero way kala tahay tan kaamaanaa gadine laakiin garasho ahaan un inaan annaga laftanadu baahanayaalnahay iyo sheekadu weeyaan taas mahmaadu halkaasi ku baxday mahmaada labaadna waxaa weeye waxbadso waxbeel bay dhashaa oo waa sheekadii ahayd saddexdii shilinee la siiyey ayuu damca inuu saa'id ku daro oo uu lacag dheeriya ku soo kororsado iyadiina meeshuu ku waayey oo ninkaas afka ciidda loo daray mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa weeye oo aan dhahaynaa waa waxbadso waxbeel bay dhashaa taas ayaan ku soo qaadanaynaa xubinteennan murtida maanta idamka eebe